bsm illaahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm clى nabina mxamed waaalihi wصaxbihi ajmaciin atarkiib fi dacwati nuux calayhi الsalaam inta waxaan ka hadlaynaa oo aan rabnaa inaan ishaaro yar ka bixino ninka oo yaqaana qisada nebiyulaahi nuux oo aadna u fiiriyo wuxuu arkaa inuu ku badan yahay digidda iyo cadaabka ilaahay khatarta uu leeyahay inay ku badan tahay dacwadiisa oo waxaa weyaan wuxuu leeyahay war dad yahabow iska ilaaliya inii nadiiru lakum inaa arsalnaa nuuxan ilaa qowmi inii lakum nadiiru mubiin marka nadiirkaas waxaa waye waa taxdiir iyo takhwiif min cadaab illaahi yuu ugu digayaa marka inii akhaafu calaykum cadaaba yowmin cadiim cadaaba yowmin aliim meelo badan baa noogu soo nagu soo mari doonta marka sababta keentay inuu nuux cadaabka inuu ugu digo waxa sugaya weyninkeedu inuu u sharxa waxaa keenaya dadka asiga loo soo diray badigood yaa ku inkireen dacwada diideen walidaalika ilaahay wuxuu ihi wamaa aamana macahu ilaa qaliil intaasoo sano uu cumrigiisa ilaahay u dheereeyey wax faa'iido ahoo ay nimankii uu ka keeno la sheegi karo weyn ma jirin ilaa dad yar in ay rumeeyaan marka marka min baabi iqaamati alxuja calayhim yuu uga digaya cadaabka ilaahay marka saasba ha u badnaatee laakiin haddana lama iloobayo inuu tarkiib uu isticmaalay fii dacwatihi tarkiib waxaa la yihahdaa wanaagyaalka ay heli doonaan low aamanuu billaahi ilaahay hadday rumeeyaan waxay heliay heli karaan marka suuradda inoogu imaan doontaa marka nuux calayhi salaatu wasalaam jaanibka kale oo dadka wanaag loogu bishaareeye ma iloobin walidaalika isagoo u sheegaya maxaasinta ay ka heli karaan inay risaalada ula yimid inay rumeeyaan yaa wuxuu yidhi haddii aada rumaysaan yakfir lakum min dunuubikum wayuakhirkum ilaa ajrin musamaa sidaasuu yidhi haddii aad ilaahay iyo diintiisa oo layla soo diray aada qaadataan ilaahayna aada rumaysaan yakfir lakum min dunuubikum dembigiinana waa dhaafaya wayuakhirkum ilaa ajri musaman yacni cadaabna idinku halaagi maayo cumriga waa idin dheeraynaa dibna waa idin ridaya marka qisadiisa oo wanaagaas uu sheegi doono wayumdidkum biamwaali wabaniina wayajcal lakum janaatin wayajcal lakum anhaara maa lakum laa tarjun waxyaalo badan aad heli doontaan buuri haddii aad dacwadaydan iga qaadataan wax wanaag unbaad ilaahay ka helaysaana saa rumeeya taasna marka waxay daliil u tahay ninka daaciga ah inuu labada usluuba mid iloobin marna dadka inuu u sheego low ay rumey waayaan dhibka ka imaan karo adduunya aakhiraba ku qabsan karo inuu u sheego cagsigeeda haddii ay rumeeyaanna adduunya aakhira waxay heli karaan marka dadaa jiro waxa weeyaan oo cabsidooda ay badan tahay oo marka wax xun la sheego aad ay u dhaqaajinayaan dadna cabsidiisa waa yartahay laakiin damiciisaa badan oo marka jannada iyo xuuralciinka iyo wanaagga laga sheego aad bay u dhaqaajinaysaa marka labadii qolobo in loo digo oo xaqa loo caddeeyo yaa waxay keenaysaa in maxaan ku ihahdaa labadii usluuba la isticmaalo oo tarkiib iyo tarhiib ah ayib cinwaanka kale waxaa weyaan ikhlaasu nuux fii camalihi wa iraadatihi bihi wajh allah waxaa la yidhaahdaa towdiixu lwaadix inta waxaa laga hadlaya siuu nebiyulaahi nuux dacwadiisa uu ugu ahay mid oo ka run sheegaya camalka uu qabanaana ula jeeda ilaahay dartiisa ee adduunye iyo dad iyo sumcad ee aan ku raadsanaynin marka waxaa weeyaan inuu nuux dacwadiisa ilaahay ula jeedo uusan dan adduunye ka lahayn baraahiin badan calaamooyin badan uu siiyey iyo macnaha markhaatiyaalo badan tusinayso inuu dacwadiisa ula jeedin ilaa ilaahay dartiisa oo amarka ilaahay uu qaadanaya asoo ula jeeda markaas markay arkaan calaamaadka uu siiyey inuusan jaah iyo madaxnimo ka raadsanaynin dacwada ugu yeeraya inay ku ximbaarto awgeed inay dacwadaas ay qaataan hadhowtina ciqaab ilaahay subxaanah wa tacaala ay ka badbaadaan liannahu ninka kuu yeera hadduu ku yihahdo dacwadan iga qaado aniga madaxnimo kaama rabo lacagkaaga ma rabo ammaankaa ma rabo intaan dacwada adiga saalixada aniga adiga laba addoon baa nahay waa laga kaa soo diray intaana iga qaado wax aan kaa rabana male markaa tiraahdeed qofka waxay tusinaysaa inuu wixiisa ilaahay dartiis ula jeedo waa ilaa muxuu isu dhibaya haddii kale maxaa khilaafka isugu kicinaya ummadda kaga hor imaado walidaalika usluubta ambiyada waxaa ku badan sida ilaahay ambiyo badan ugu sheegay suurat shucaraa wamaa asalukum calayhi min ajrin in ajriya ilaa calaa rabbi alcaalamiin ou nuux ugu horeey nin kasta ayaga ka mid a wuxuu lahaa nebi huud ha noqdo nebi saalix ha noqdo nebi shucayb ha noqdo nin kasta wamaa asalukum calayhi ay calaa maa adcuukum ilayhi min ajrin idinka raadsamay in ajriya ajarka waxaan ka rabaa oo aan ka raadsana ma ajirkayga ma aha ilaa calaa rabbi alcaalamiin ajirkaas aan dacwada ka hela ilaahan ka sugaa mooye adinka adduunyo idinka sugi mahay suuratu huud wuxuu ku yidhi nabiyullaahi nuux wayaa qowmi laa asalukum calayhi maala in ajriya ilaa cala allah suuradaas huud ba ha loogu magac daree nuuxna qisadiisa way ku jirtaa wayaa qowmi qowmkaygow laa asalukum idiin weydiimaay calayhi ay calaa maa adcuu ilaykum waxaan idinkugu yeeraya maalan idinku weydiimaay in ajriya ajirkayga ma aha ilaa cala allah yacni maa ajriya ilaa cala allah waxaan raadsanaya ajir adinka iyo sumcad idinka raadsamaya ilaahay unbaan ka sugaya ee marka dacwadan iga qaato wa fii suurati yuunis wuxuu ihi nabiyullaahi nuux fain tawalaytum famaa sa'altukum min ajrin in ajriya ilaa cala allah wa umirtu an akuuna min almuslimiin fain tawalaytum hadaad jeesataan oo dacwada diidaan famaa sa'altukum min ajrin aniga hore idiinma weydiinin nooli iyo dhaqaalo in ajriya ajirkayga ma aha ilaa cala allahi wa umirtu waxaa lay faray buu leeyahy an akuuna min almuslimiina inaan noqdo muslimiintana aan u yeero marka fiiri aayaadkaasoo dhan nuux wuxuu tarkiisinayaa war waxaan idinkugu yeerayaa zacaamo iyo madaxnimo iyo dhaqaale iyo shaqaalenimo idinkama rabo zake idinka aruursan maayo ee xaqan kaale iga qaata bilaashna iiga qaata walidaalika ambiyada ummadooda dacwada ay ugu yeerayaan in lacag ku qaataan lama rabo liannahu waxaawaa ilaahay wuxuu ihi am tasalhum ajran fahum min maqramin muhqaluun qofka haddii la yidhaahdo ajir baa lagaa rabaa hadhow cudur inuu ka helo dhici karto bukhliga wuxuu uga ximbaaray dacwadii haddaan gadan lahay inuu wax ku gata waaye suusan xujo ugu helin baa bilaash lagu siinaya markaasuu ilaahay wuxuu ihi addoomanka oo rususha aniga ajirka qiyaamo anaa idin siina adduunyada bilaash dacwadooda dadka ugu yeera marka taas waxay ahayd inay ku dhaliso qoomka reer nuux inay yidhaahdaan war ninkan aan xoola naga rabin aan madaxnimo ku raadsanaynin aanan naqaano oo qoomkeenna ka mid eh beenna aanan ku ogeyn niman yahow maan arrintiisa aan dib ugu noqonno oo diidadan aan la soo taaganahay miyaan aan iska fiirino marka liannahu qofkii ma sahlana inuu caadaadkii qoomkiisa ka baxo iyo taqaaliidkii ay lahaayeen cibaadaadkoodii uu ka baxo ou haddana dadkii ka dalba inay waxaas ka tagaan ilaahay iyo risaaladii loo soo diray ay rumeeyaan intaas wax sahlan ma aha qof inuu iskala yimaado marka arrintaas waxay ku dhalileed war arrintaan arrin beenbeen uma ekee dib noogu celiya inuu yidhaahdo lianna nuux haddii adduunyada uu adduunyo ku raadsanaya iyo madaxnimo dhibka kasoo galaha ka badan qoomkaadii oo dhan yaa cadow kula noqday nafciga ka helay waa maxay marka yani ma la dhihi kara meeshaas waxbaa ka imaanay marka hadday arrintaas fiirin lahaayeen oy dib ugu noqon lahaayeen wax badanba ayaa u muuqan lahay marka sidaa daraaddeed baa ilaahayna ambiyadii uusan u ogolayn dacwada ay dadka gaarsiinayaan in lacag ay ku qaataan dadka kalena sayna u helin in ayagana xujo ka dhigtaan qiyaamoo liira ilaahu wixii lacagay noqdeen waxaan ku gadanna waa weyne walidaalika hadda culammada islaamka sidaas dariiqadii bay ku socdaanoo waxaad arkaysaa ninka hadduu muxaadaro jeedinay hadduu duruus masaajidka bixinay cid uu lacag ka rabo ma laha waanu naqaana culumta dhan baa nala baray min yowmi aan juruumiyada kasoo bilowna ilaa tafsiirkii qur-aanka nin wax naga qaati lama arko ummadaas sidaasay wax noo baraysa annagana waajib bay nagu tahay in sidaas wax u barno marka sidaas bay sunat ullahi fi lardi ay ku socotay marka intaas markuu soo dil waxaa inoogu xigto mowqifu qowma nuux mima dacaahum nuux ilayhi min towxiid illah marka dadkii waa isweydiinaya waxaa loo hilooba waxay tahay war qoomka sidaas loogu yeeray oo an icbudu llaha maa lakum min ilaahin hayruhu la yiri talow maxay ay la soo gudboonaatay nebi maxamed qoomkiisu wuxuu ku qaabileen waa naqaanaa bal umamtii hore ma ka roonayeen talow wax laysweydiiyo waa nin kasta wuxuu isweydiinaa wuxuu leeyahy haddii nebigan oo nuuxa qoomkaas uu ka mid yahay runna ay ku yaqiineen wixiina uu yidhi bedel idinkagama rabo adduunyana guulaad ku gaaraysiin aakhirana naar baad kaga badbaadaysiin jannada waad ku galaysiin haddii la yidhi nin kasta wuxuu isleeya walle waxaan u malaynaa qowmu nuux inay dacwadaas qaateen sidaasaa iyo caqligu u soo degdegay laakiin xaqiiqada waxay tahay inay dacwadiisa diideen risaaladiisana ay inkireen intaas keli kuma ekaysanine hadal kastoo xun inay macnaha ay ay ku tuureen nebiyulaahi nuux iyadoo arrintana aysan ku ahayn yacni risaalada nuuxan fahmi wayne kama aha inuu nuux sidii la rabay wax ugu gaarsiina wayne ma aha laakiin mushkilada waxa weeyaan dad ilaahay wuxuu ri dad reer cinaad ah bay ahay madax adeyg waa dad madax qallafsan weeyaan dulmiga iyo baatilkana ku barbaaray araggoodii dhan baa daboolmay markaan samicigii wax ku maqli lahaayeen baa isrogay markaasuu ilaahay nooga hadlo wuxuu ri wa qowma nuuxin min qablu innahum kaanuu hum adlama wa atqaa suuratu najmi wuxuu noo sheegay ilaahay inta qoom dad soo martay aqwaamtii hore oo ambiyadii loo wada diray wax ka madax adkaay ama ka dulmi badnaay ama ka kibir badnaay reer qowmu nuux ma jira fiir wax la yaab lowa iyadoo fircown iyo maxaan ku ihahdaa raggii aan u ogeyn qur-aanka lagu sheegay ilaahay uu og yahay baa haddana layidhi innahum kaanuu hum adlama wa adqaa kuwaana ka dulmi badnaay baa layidhi saas markay noqoto waxa ay arrinta ka maarmaynin in dadkaas siday xujadu ugu ooganto xaqi in la tusiyo meelo badan laga tusiyo war aniga rasuul baan ahay risaaladaana laysoo diibay ma i raacda masamaya nagu kala wad ma ah dadkaas waxa weeyaan min baabi iqaamati alxuja xataa laa yabqa lahum cudrun yaa asaaliibta loo kala bedelay asaaliibbaad badan iyo maxaan ku ihahdaa wajiyaal badan yaa xaqa lagu tusiye ayib ayagana asaaliibtaas oo xaqa loogu cadeeyay cagsigeed asaaliib ay dhashadeen ay dhaliyeen oo ay doonayaan inay nuux uga hortagaan waxay leeyihiin annaga waaba naqaana nuux in rumayna ma rabno laakiin caruurteenna iyo dadka caqli yarka ah sidaan uga ilaalino waa inaan shubha iyo asaaliib aan ugu hortagno nuux inaan keensanna marka fiiri dooda dhex martay baa lagaaga sheegaa meeshaan dacwadoodu waxay yidhaahdeen nebi nuuxow adiga horta nin dhunsanaa tahay bay yidhahdeen jidka toosan waad ka dhunsan tahay walidaalika nin waalan haddaa tahay oo jidkaba ka dhunsan waajib waxaa nagu ah nafteenna inaan kaaga fogaano dadkeennana aan kaa ilaashano walidaalika ilaahay wuxuu ka yidhi qaala almala-u min qowmihi inaa lanaraaka fii dalaalin mubiin mala haddaad maqasho dadka waxaa weeyaan isha ay ku dhacayso oo ru'asaau lqowm iyo dadka wajahaau lqowm dadka dhaqaalaha leh dadka maxaan ku ihahdaa ugaasyaalka dadka talada ay ka go-do kaaba qabiilyaalka mala dadkaasaa lagu tilmaamaa yacni dadka oo mujtamaca indhihiisa ah yacni aqoonyahan ha noqdaano dadka xoolaha leh dadka maxaan ku iraahdaa qabaa'ilka u madaxdaa mala baa la yidhaahdaa marka sidaa daraaddeed almala waxawaa kibaaru lqowmi wa saadatuhum sidaas waxaa loogu magacaabaa layidhi markay ay majliska fadhiisanayaan yay meelaha hore ka fadhiisanaya horta dadkana qalbiyaashooda waxay ka buuxiyaan heybad waa siday u libisan yihiin iyo sida loo hadlayo markii ayaga la fiiriyana aragga way buuxinayaan mar kastoo la fiiriistana ayagaa wax laga sugaya inay wax go-aamiyaan walidaalika mala madaxweyneyaal waay dadka isha buuxiya marka nuux wuxuu ugu yeeray ilaahay in midnimadiisa la aqoonsado nebinimadana ase loo aqoonsado qiyaamana inay jirta la aamino waxaasoo dhanba u akhriyay ayagana jawaabtoodii horey ka bixiyeen waxa weeyaan waxay yidhaahdeen qaala almalau min qowmihi inaa lanaraaka fii dalaalin mubiin inaad wax noogu yeertid iskaba dhaafe adigaa waxaad u baahan tahay cid kusoo kusoo hagto adiga yaaba dhunsan macnaha nin dhunsan maa ummad wax ugu yeeri kara maya jidkii aabbayaalka dadkaadii dadkii maxaan ku iraa dariiqadii lagu socdaad ka weecatay niyow adaa u baahan waxa dadka u sheegaysid in laguu sheega bay yihaahdeen marka war naga maqan nuuxow annaga aan ku hanuunino oo aan kuu soo celinno dadkaadii iyo ummadaadii iyo dhaqankaadii aan kuu soo celinno sidaasay yihaahdeen ayib marka inaa lanaraaka fii dalaalin mubiin ay yihaahdeen arrintaas waxay ula jeedaan nuux iyo wax lamida inaysan dhunsaneyn ayagaba waa arkaan laakiin waxaa waa farfarku taag weeyaan nuux maadaama asiga uu noogu sheegay inaan dhunsannahay oo inuu jidka nagu haga rabo hadalkiisa aan ku dabagidinno intaasaa meesha ka jirto innaa lanaraaka fii dalaalin mubiin saas waa wa ilaa qof kasta wuxuu ogyahay ninka dalaalka ah waxa weeyaan nin dhoobo uu samaystay ama geed ou qortay ninkii ilaah ka dhiganaya waxna aan maqlaynin kula aana hadli karin nafcina aan kuu qadimi karin ninka dhahaya ilaahaygii waa kana asaan nafci iyo duriba asaan ka sugaya ninka dhahaya ninkaas nin baadiyays inuu yahay asi xataa waa isla ogyahay nin baa waxaa layihi qabaa'ilkii carabta asnaamta lahaan jireen yaa nin la yihi war ilaahaan sii waardiyey min sadanatiya laga sadana laga dhiga waa khaadimiin waa maalin siduu ilaahay u ilaalinay intuu meel yar ka fogaaday baa laba duwaca inta timid yaa ilaahigii wixii qorigii ilaah lagu magacaabay oo sanamkii meesha la qorqoroo la dhigtay ay inta yimideen ay madaxa kaga kaadiyeen ninkii hadduu soo laabtay wuu arkay bahal oo ilaah lagu magacaabi jiray oo madaxana looga kaadiyey markaasuu yihi rabun yabuulu thaclabaani bira'sihi laqad dalla man baalat calayhi thacali buu ri laa ilaaha ila allah ma waxaana rabbi noqon kara buu ri ay duwacadii labada duwaca ay madaxa kaga kaadiyeen ilaahii ay duwaca ku kaadisay ilaah dulloobay waa buu ri waa ka dhaqaaqay waxaa la yidhaha ninkaas sabab bay u noqotay inuu nebi moxamed raadiyo oo u yimaado oo islaamkii qaato nin kastoo mantiq leh geed aad gacantaada ku qorto dhagaxa haddaad qaadidne kula soconay haddaad kaga tagtid meeshana iqaad aan ku lahayn inuusan wax tayri karin oo nin kasta wuu arkaa marka ninkaa dhagax saas meel iska yaallo in ilaahigii faatir isamaawaati waalardi lala mid dhigo oo la yidhaahdo allahaasaan wax kasta aan u qadimayna ninkaasaa u baahan runtii ninka in wax loo sheega ay tahay laakiin waxaa u baahan inaan isweydiino nuux jawaabtiisa inaan dhagaysano markii la yidhi inaa lanaraaka fii dalaalin mubiin nebi dhan oo ashrafu khalqi illaahi fii dalika alwaqti u ah ilaahay ou soo dirsaday makaanadna ilaahay agtiisa ku leh hadal adag baa lagu yidhi inaa lanaraaka fii dalaalin mubiin jawaabta uu ku bixiyey maxay ahayd wuxuu ihi yaa qowmi laysa bii dalaalatun walaakinii rasuulu min rabbi alcaalamiin ubaliqukum risaalaati rabbii wa ansaxu lakum waaclamu min allahi maa laa taclamuun jawaab oo bikulli huduu aan qayle iyo cay ay ku jirin yaa wuxuu ri yaa qowmi qowmkeygiyo fiir waa usluub tacatuf waay yani qofkii wardadyahu bani aadamka oo madaxa ka kan lowma dhihin yaa qowmi buuri dadka aan isku qabiilka nahayow laysa bii dalaalatun aniga waali aniga baadinimo iguma sugno walaakinii rasuulun baan ahay nin lasoo diray min rabbi alcaalamiin laga soo diray maxaa kala fog nin rasuula iyo waxaad sheegaysiin ood leedihiin waa baadiyeysanya laba laysa garbar dhigi kara ma ah ubaliqukum waan idiin soo gaarsiinayaa risaalaati rabbii rabbigayga risaalooyinka waraaqyaalka ilaahay ii soo dhiibay aan idin gaarsiinayaa wa ansaxu lakum waana idin nasiixaynayaa oo nasiixada waxa weyaan khayr kasta oon ogahayna waa idin sheegaa shar kasta oon ogahayna waan idinkaga digayaa wa aclamu min allaahi ilaahayna waxaan ka ogahay maa laa taclamuuna sax waa asiga ilaahay wax badanuu ka ogyahay lanna ilaahay waxbuu usoo waxyoodaa ayaga waxi uma yimaado marka wuxuu iri maxaan kala fogtahay waxaad igu sheegayseen in waxaan ahay nin rasuul ah oo waxaa soo dirsayn rabbulcaalamiin uu yahay muhimadiisana inay risaaladii la gaarsiiyo uu yahay uuna ballanka qaadaya inuu sida ugu dhabsan wax u gaarsiiyo haddana uu yahay ilaahay inuu wax badan ka og yahay diintiisa ayaga ayna ka ogeen ayb marka laysa bi dalaalatun qolaa waxay leeyihiin tadaas waxawaaye waa masdaru lmara a lagala jeedaa walow kalaam badan oo ka jiro macnaha waxa weeyaan laysa bi aqalu dalaala haba yaraatee wax shaqo aniga baadinimo aan isku leenahay ma jirto ayib marka waxaan meesha nooga muuqatay inuu nuux iska sara mariyey inuu mustawaha ayaga ay joogaan uu ula soo dego asiga way caayeen inaa lanaraaka fii dalaalin mubiin nin waalan oo meelaha iska hadayaana bay ka dhigeen asigana ma dhihin antum lwlaa bidalaal antum daalluun ma dhihin laakiin wuxuu uri waxaad igu sheegteen wax ma jiraan aniga waxaan ahay fulaan fulaan sidaasayna shaqadayda tahay yuu uga jawaabay marka waxaa weya khuluq aada u sarayso ayagana jaahilnimoay samaynayaan asigana waxa weyaan wuxuu samaynayaa dulqaad iyo usluub muhadab ah wax ka wanaag badan ma laha qofka markii aad wax u bandhigtid oo jawaaban habbooneen uu kula yimaado inaad mustawihiisi la degtid ma hadduu caytamo ama uu qayliyo asoo heli karin nebiyulaahi nuux inay baadi ku sheegeen inuu yidhaahdo adinkaa baadiyaysan ayaga tooda beenay noqonaysaa liannahu rasuul bay baadi ku sheegeen asiga hadduu dhihi laha adinku waad baadiyaysantihiin runow sheegay liannahu waa dad dhunsan oon ilaahay caabudayno gaalo ah waay oo waxyaala aan jirin caabuday asiga hadduu dhihi lahay waxa weeye xaq buu u lahaan lahay midaas liannahu waxay noqon lahayd marka hore naftiisana waa u aargutay wax jirana waa sheegay qofka haddii uu ku caayo inaad iska caysid waa leedahay walidaalika ilaahi wuxuu uri wajazaau sayi'atin sayi'atu miluha laakiin faman cafaa wa aslaxa fa ajruhu cala allah qofkii inuu wuxuu kugu yiri aad u tiraadid oo aad intiint aadan aadan aadan xadka ka bixinin wuxuu kugu jawaabay nin xun baa tahay hadduu qofkan ku yiraahdo adiga nin xun baa tahay haddaad tiraadid asaa dembiga iskale adig wax malaha wax ma lihi nebigu wuxuu ri fi xadiidi abi hurayra almustabaani calى maa qaala facala اlbaadi'i minhuma maa lam yactadi اlmadluum haddii laba nin ay caaytanto labadii cay waxaa la dursaara ninka cayda bilaabay maa lam yactadi almadluum ninka la caayay hadduusan asiga nin baa yiri waa xun tahay haddaad tiraa waa xun tahay khamracad baa tahay waladu zinaa baa tahay tuug baa tahay haddaad tiraahdo xadkii adigaa ka bixisa lannahu ninkan intuu ku yiri keligaa lagaa rabaa inaad wajazaau sayiatin sayiatu miluha haddaad dhaafisid dhaafitaankiyaa lagugu haaya ayb walidalika qaala bnu jariir yaquulu tacaala dikruhu qaala nuux liqowmihi mujiiban yaa qowmi lam aamurkum bima amartukum bihi min ikhlaasi اtawxiidi lilahi waifraadihi bطaacati duna alandaadi wاlaaliha zawaala minii can maxajat اlxaqi wadalaala lisabiili sawaab wma bima tadununa min adalaal walakinii rasuulu ilaykum min rabi اlcaalamiina bima amartukum bihi min ifraadihi bاطaacati wاliqraari lahu bilwaxdaaniyati wاlbaraa'ati min alandaadi wاlaaliha kalaamkaas buu ku yiri ibnu jariir markuu aayadaas fisiray yaa wuxuu nuuxuu iri dad yahabuu waxaan idiin amray oo ah in ilaahay keligiis la caabudo oo laga tago waxaan asnaamta ah inan xaqii aan ka wareegtay ma ah inan aynan baadi ku dhacayna ma ah waxaad iga malaynaysiinood maleedihiin waa waalan yahayna wax ka jira ma jiraan marka waxa weeyaan aniga rasuul baan ahaye waxaan idiin sheegayaana maqla ilaahayna u laabto kana beri noqdo waxaan aad andaad oo ilaahyaalkaad caabudaysiin iska dhaafo ayb nuux calayhi salaatu wasalaam inkastou mustawihii ayaga ay lahaayeen uusan degin oo macnaha caaydii caay ugu jawaabin haddana inuu ayaga iska gada awgeed xaqi ma qarinin dad waxaa weeyaan dad badanoo ducaad ah waxay ku leeyihiin ummadda khilaafa ka dhex dhalina marka xaqi macnaha sheegin sida ay wataan ula soco ma soconaysa taas dadkii usluubta ha ka xumaynin ariiqa ay wax ku aqbali karaan u sheeg waa sax laakiin calaa xisaabi alxaqi lagama ogolo dadkaanaan aniga rabaa inayna inacin oo inay isoo dhoweeyaan khilaafoo dhammaan ka ilaalina marka baatilka ay ku sugan yihiinna inaan ka dhexgala ma rabo taas waxay keenaysaa inay ay aniga ila dagaalamaan taas ma ah walidaalika nebiyulaahi nuux wuxuu iri aniga ma waalni laakiin ubaliqukum bisaalaati rabbi ma dhihin khalaas raalliiga ahaada wixiin aan idinla imid oon idiin sheegin cafwan khalad bay ahaayeen sideennii hore aan ku laabanna ma dhihin liannu risaalo lagu kalifay inuu dad gaarsiiyo ayib marka wuxuu iri aniga risaaladaasn idinsoo madhiga awoodna umalihi dadka inaan ku qasbo inay xoog u qaata laakiin waxaa ilaahay amray risaaladaas siday tahay inaan dadka u caddeeyo ninkii shaki ka qaboo dhan aan xaqa min kulli lwujuuh aan ka tusiyo intaasaa layga raba sideen ammaanada u guto markaasuu yihi wa ansaxu lakum annasiixatu fi lugati ikhlaasu shayi min ashawaa'ib shayga waxyaalaha ku dhegdhegay oo dhan in laga tuuraa la yihahdo carabta waxay tiraahdaa nasaxtu lcasala casalkii baan aan u nasiixay bimacnaa idaa safaytahu mima calaqa bihi min ashawaa'ib ayib yacni markii oo gurufka iyo waxa laga bixiyo oo casalkii saafi noqdo nasaxtu lcasala lala yihahda sharcigana waxaa lagala jeedaa nasiixa haddii la yihahda hiy adducaau ilaa maa fiihi salaaxu wannahyu can maa fiihi lfasaad war kooban waay walidaalika ambiyada iyo markii la ammaanaya waxaa weeyaan min asaalixiin ulaaika aladiina ancama allahu calayhim min alnabiyiina wasidiiqiina wshuhadaa wsaalixiin waxaa weeyaan dadka waa wanaagsan ah saalixiin la yidhaahdo lianna camalahum waxaa weeyaan waa camal mabni calaa annasiixa marka nasiixada waa loo baahan yahay macnaheedu waxaa weeyaan nasiixada inay ummaddii oo dhan ay hal meel kasoo wada jeesato diintii inay wada oogtana ay ku ballanto walidaalika nebigu wuxuu ku koobay nasiixada diintoo dhan inayba tahay ina addiinu nasiixa qulnaa liman yaa rasuula allahi qaala lilaahi walikitaabihi walirasuulihi waliaimati muslimiina wacaamatihi marka nasiixada saas waxaa diintoo dhan waaba nasiixa buuri nebiga markaas ayay u tahay markii layidhi lilaahi nasiixatu almari lilaahi macnaheedu waxaa weeyaan an yacbudahu duuna gayrihi wa an yactarifa birububiyati wa uluuhiyatihi kaas weeyaan ayib kitaabkii ilaahay loo nasiixeey alcamalu bihi waay rasuulkaoo loo nasiixeey itibaacuhu waay waliaimati اlmuslimiina oo loo nasiixeey wanaagga in loo sheego waay wa caamatihimna khayrka in la tusiyo waay marka sidaa daraaddeed baa waxaa weeyaan nasiixadii yacni waxweynay ay diinta kusoo kordheen walidaalika araazi wuxuu iri alfarqu bayna tabliiqi الrisaala wa bayna الnasiixa huwa ana tabliiqa الrisaala macnaahu an yucarifahum anwaaca takaaliif illahi wa aqsaama awaamirihi wa nawaayihi saasuu iri risaala aan idiin soo gaarsiina markay tahay waxaanu ilaahay idinka rabaa waxaana ilaahay waa idin diidan yahay dadka la gaarsiiyo waa nasiixadana waxaa weeyaan anahu yuraaqibuhum fi اaacati wa yuxadiruhum can اlmacsiya oo marka wuxuu isticmaalayaa tarhiib iyo tarhiib liablaqi wujuuh marka nasiixadii waxaa weeyaan sidii wixii loo loola soo diray looga aqbali lahay dariiqada uu isticmaalayo yaa nasiixa la yidhaahda ayb nabiyulaahi nuux asoo sii wataa wuxuu iri wa aclamu min allahi maa laa taclamuun nuqadan wa aclamu min allahi maa laa taclamuun waa nuqdada oo jawharyada oo ayaga iyo nuux u dhexaysa wa liannahu nuux basharba ha ahaado cabdi min cibaadillaahi ha ahaado laakiin wuxuu og yahay bimaa callamahu llahu tacaala bilwaxyi wuxuu ilaahay ku ogsi waxay ogeen buyuu og yahay liannahu waxa weeyaan ilaahay markuu yidhi caalimu lghaybi falaa yudiru calaa haybihi axada ila man irtadaa min rasuul qeybkaas oo annaga naqa maqan wax ma ogaan karno ilaa nin wax loo soo waxyooday mooye rasuul unbaa qeybka ilaahay wax ka ogaan kara ma wada oga qeybkii oo dhan marka farqiga u dhexeeya waxa weeyaan aniga waxaan ogahay waxaan adan idinka ogeenoo ilaahay baa wax ii soo waxyooday waxaan ogahay ninkii diintan qaata waxuu ku dambayn doono ninkii diiday wuxuu ku dambayn doono qiyaamo waxa jiri karo wuxuu ilaahay naga rabo intaasoo dhan waan ogahay ilaahaan ii ogeysi adinkana ma ogideen marka inad tidhaahdaan sida noo imaan doonto in anta ilaa basharun miluna inad tidhaahdaan ma ah aniga bashar waan ahay laakiin cullimtu maa lam taclamu waxaadan ogeyn baa aniga lay ogeysiiyey ayb marka taas marka waxay tusinaysaa in hadday caqligooda ku laaban lahaayeen inay nuux calayhi salaatu wasalaam ay raacaan ayb taas waa hal qeyb oo waxay yidhahdeen nuuxow adiga waad waad dhunsan tahay yay yidhaahdeen haani lumuur umuurta mideeda labaad oy dacwada nuux ku diideen waxaa ka mid ah waxay yidhaahdeen nuuxow adi horta waa dhunsan tahay kow mid kalena way ku haysataadan ka warqabin waa maxay buuri waxa weeyaan waxaa ku haysta buuri dad oo hoos hooseeyo oo la liito aa dacwadaadii maqlay dadkaasna mushkilada haysato dad ra'yi ka go-aan iyo umuurta rogrogi kara ma ah waa dad iska sudaj oo caqli gaaban mujarad aad u yeertay dacwadaada iska raaceen waxa ka imaan karo iyo adiga waxa tahay inay caqligooda ka shaqaysiiyaan ma ayna ku fahmin bay yidhaahdeen marka hadday adiga sida ay aada u fikirto sida annaga u fikirna hadday u fikiri lahaayeen dacwadaada ma ayna kaa qaadan lahayn bay yidhaahdeen marka taas ilaahay asoo ka hadlayo laba nuqdoo isku jirto waay inkastoo aan kala saarnay marka waxaa ilaahay uu ka sheegay faqaala almala'u aladiina kafaruu min qowmihi maa naraaka ilaa bashara milana wma naraaka اtabacaka ila aladiina hm araadiluna baadiya الra'y wa fii mowdicin aakhar waxay yihahdeen qaaluu anu'minu laka watabacaka alardaluun marka marka hore dadkii oo oo dadka madaxda u ahay dadka duubka ahay waxay yidhahdeen maa naraaka kuma aragno nuuxow ilaa bashara milana bashar anagana lamid ah oo baan ku aragna waxaadna dheer tahay oo ilaahay abuuray oo keeni karta inaan kugu raacno ood nebi noo noqotid oo waasita baynaa wa bayn allaahi aad noqotid haba yaalaatee kuma ictiraafsanin bay yidhahdeen shalay sideed ayaadaad maantana tahay taas waa noo imaa doontaa xujada saddexaad waa laakiin hadda waxaan u jeednaa ilaahay wuxuu noogaga sheegay u yidhaahdeen wamaa naraaka tabacaka ila aladiina hum araadiluna baadiya ra'y wamaa naraaka kuma aragno itabacaka inuu ku raacay ila aladiina kuwii mooye hum araadilunaa kuwii noogu hooseeyey baadiya ra'yi ra'yigoodane uu iska sahlanay uu meel dhow yaalay marka waxay leeyihiin ha u malaynin dacwadaada inay xaq tahay hadday dadkuu rumeeyeen kuwa kuu rumeey waa kuwa jaahiliin ah oo weligoodba aan hogaami jirnay oo talana aan keenno tala un iska raaca gacantii markaad u haatisin bu iska kaa raacin marka araadil waxaa la yidhaahdaa fii curfi nnaas dabaqada hooseyso oy dadka yasaan ama nasab ahaanay u hooseeyaan ama shaqo ahaanay u hooseeyaan ama wadcigooda ijtimaaciga iyo dhaqaalahooda hooseeya intaasba waa araadil baa la yidhahda liannahu ninka hadduu xoolo haysanin mar kastaba sibaa loo fiiriyaa marka nasabka dadka waxay isku qiimeeyaanuu ka mid yahay oo nebigaba waxaa weyaan markuu yihi naagta waxaa lagu guursadaa ashyaa badan oo ay ka mid tahay nasabkeeda dadka ay ka dhalatay iyo qolada ay tahay marka waa bani aadamka waxyaalaha isku qiimeeyaan laakiin nasabka sharciga waxaa weyaan ninka taqwada ilaahay ku fiican uba ayaa muctabar laakiin dadkan waxay sheegeen waxaa weeyaan hum araadiluna baa yihaahdeen marka ay yihaahdeen baadiya ra'yi ay yihaahdeen waxa weeyaan qolada ra'yigoodu oo daahirka iska qaato baadiya ra'yi waa dadka dicaafa alcuquul ah wixii la sheegaba iska maqlo aan hadalka rogrogin ulajeedada ka dambaysana aan fahmin marka waxay leeyihiin dadka adig kuu rumeeyey waa dad noocaase marka ha umalaynin in dacwadaada wax lagu qancay aad keentay ha umalaynin laakiin waxaad sheegtay dadka yaroo iska caqli yar laha iska rumeey ma oga wax ka imaan kara dacwadaada iyo waxaad ula jeedid oo a inaad hadhowti madax noo noqotid adigana aan ku raacno annagana aan taabiciin noqonno inka laasimaysa ayaga ma oga ay leeyihin wabitaali marka ha umalaynin waxweyn inaad la timiday marka shubhadii waxa weeyaan ay reer quraysh nabiga ku yidhaahdeen wa qaala aladiina kafaruu low kaana khayra maa sabaquuna ilayh qoladii gaaloobdi waxay yidhaahdeen nebi maxamedow diinta aada la timid khayr hadday ahaan lahayd kuwaas hoos hooso noogama hormari lahayn ay yidhaahdeen yacni raggii sanaadiiddu quraysh raggii waaweynaaye abujahl iyo raggii ay madaxda ka ahaayeen hadday waxaan khayr yihiin raggeenna waaweynaa fahmi lahay laakiin bilaal iyo suhayb iyo yaasir iyo markay ku raaceen waa dadkii iska hoosey waxay kala ogyihiin aan lahayn yaa dacwadii adiga kuugu raacay marka taas daliil waxay u tahay waxaad la timiday waxay rag qaadan karaan inaysan ahayn marka waalaraadi ljamcu ardal waay wahwa alkhasiis ninka hoosee xun wاlwadiic fii nasabihi wa xirfatihi wa xaalihi اlijtimaaciya marka ninka adig wax kasta hooseeyaa la yidhaahdaa marka waxay u jeedaan marka hore horta waxaad oo la aqbali karo oo la rumayn karo ma aadan keenin waa nuqdada koobaad nuqdada labaad nebi nuuxow waxaan kuu sheegaynaa waxaad rabtaa annagoo nala yaqaano oo dadkaasoo dhan annaga ay noo yihiin kuwii ay naga dambeeyeen yaa maanta waxaad rabtaa inaan annagana ku rumayno ayagana ay ku rumeeyaan birrina aad tidhaahdid waad siman tihiin annagana dad kala sarsareeyaan nahay mar haddii diin la keeno way ogyihiin nimankan wax ka laasimay marka taasna waxa weeyaan inay caqli geli karin yaanan aqbalaynaa marka waxay yidhaha horta qabla kulli shay dadkaas oo hoos hooseeyoon annaga inaan fiirina xataa ayna dhibayso sida waxa sheegaya horta aan u dhagaysano iska eri baa lihi kuwaas horta meel lama fadhi karnee kuwaas meesha ka bixi marka taa waxaa laga fahmay markay yidhaahdeen waa markuu nebi nuux uu yidhi wamaa ana biaaridi aladiina aamanuu wamaa ana biaaridi aladiina aamanuu buur inahum mulaaquu rabbihim aniga ma ahi ninka raa dadka eryo dadkii i rumeey dhihi maayo nasabkiinnaa xun darajadiinnaa hoosayso diintayna diintaydaad iga suuradeeda iga xumaynaysiina iga taga iimaankiinna ma rabay dadkaas waaweyn aan raadsanaya dhihi maayo buuri nebi nuux fiiri markaan xiilo waxay ka rabaan ulajeedadeeda nuux inay rumeeyaan ma rabaan laakiin dariiqay rabaan inay ka samaystaan kuwa rumayna inay ka eriyaan markii kuwaas iska eriyana ayagana ayna u rumaynan marka nuux wuxuu ku soo dhici lahay meel cidle ah iyuu ku soo dhacaya marka nuux waxaa weeyaan arintaas iyo wax lamide nuux ka qarsoomi mayso markaasuu wuxuu ku yidhi wamaa ana biaaridi aladiina aamanuu aniga dadkaas oo i rumeeyey sabab oy nasabkooda hooseeya mujtamacnimadooda hooseeya ku eryi maayi buu yiri liannahu xiiladaas waxa weeyaan waa xiilo la yaqaano diintana looma soo dirin dadka inay kala gegeyso intay dadka midayso dabaqanimada lala dagaalamo yaa yaa loo soo saaray ayib marka waxaa weeyaan dadkaas oo sidaa u hadlay maqaayista isticmaaleen mar waxay yidhaahdeen nin dhusanaa tahay mar waxay yidhaahdeen niya habow dadka horta wax kastaba meel iska dhigay horta dadka diin ahaan diintaada u qaada meelay ugu dhaceen buu yidhahdeen kuwaas haddayba diintaada rumeeyeen diinba ma haysatidba dadkii oo dhan baaba xataa waa kaa yaqyaqsanayaan sidaasay macnihii ka dhigan tahay marka tiina waxa weeyaan jawaabteeda waa noo imaan doontaa maqaayiista iyo meesha ay u raaceen darsiga kale ay noogu imaan doontaa wbالlahi tacalى الtowfiiq slى اllah wslm عlى nabina mxamed walihi وصaxbihi aجmaعin